waman saafarad hay safarta waxdahaa keligeed bikayri idnihi ogolaanshihiisa la-aanta ayay ku safartay fanaashisatun waa naag amar diiday wa biidnihi idankiisa hadday ku safartay liqaradihi ujeeddadiisa u safarto naqdii lahaa ugu qadayn waliqaradihaa danteeda hadday u safartayna laa u qadayn maayo filjadiidi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekho ta safartaa keligeed mid baa iska dhaqaajisay uun bikayri idnihi waa iyadoon wax idana aan ka haysanin ba iska safartay ama dan u leeyaha u dhaqaaqda ama mid ay iyadu leedahay fanaajizatun gabadhaasi waa gabadh amardiida samaysoo naajize aho waxa qayb ay leedahay ma jirto wabiidnihi ka isaga ogolaashiisa ku safartay liqaradihi weliba dan uu leeyana u safirtay masalan meeluu wax uga dirtay yaqdii lahaa intaa ay maqan tahay dee wuu qadaynaya kuwa kale la sii joogay ila isagaa idinay oo meesha ka diray waliqaradihaa hadday iyadu dan ay leedahay u safarto sida xaj iyo tijaare iyo laa u qadayn maayo filjadiidi haddaan qabanno maxaa yeelay dee iyada ayaa dan ay leedahay u baxday waman saafara ka u safray limuqlatin wareeg xarumo waxaa ka xaaraanaya tasxiba inuu isla saaxiibiyo bacdahunna barhkood wa fii saa'iri alasfaari safarada baaqigooda ee tawiilati ee dheeraa wakadalqasiirati kuwii gaabnaana waa lamid sida saxiye yastasxibu wuxuu isla saaxiibin bacdahunna barhkood biqurcatin qurco iyo qorituur ayuu isula saaxiibin walaa yaqdii mana qadayniyo muddata safarihi muddadaa safarka ee fain wasala hadduu gaadho almaqsida meeshii u socday oo wasaara muqiiman uu halkaa muqiim ku noqdo qadaa muddata aliqaamati muddadaa uu negi yahay wuu qadayn la rujuuci noqodka maya sida sax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay qofka safra linuqla waa guuri safaru nuqla waa safarka guuridda meeshii ayuu ka guurayba dee dhowr dumarina meeshii waa u joogeen xaruma waxaa ka xaranaya tasxiba bacdahunna barhkood inuu isla saaxiibiyuu laba sii kaxayso ama mid waa ka xaaraan laba mid inuu gama dhaxaysa bay idhahdeen inuu wada rabo aw yutalliqahunna ama inuu wada furo iyo inuu wada raro hataa kaga siitagaa labaatanka sano laga maqnaanayo hiladadii halkan waa ku diideen ma inuu la joogo iyo inuu kaxaysto haddii kalena waa inu furaa bay yidhahen waxba ugama dhexeeyaan inta laakiin dumarkaa labaatanka sano laga maqnaanayo iyada ma banaana bay wa fii saa'iri alasfaari awiila masalan safarkii safaru nuqlo maaha waa miduu meel gaadhiyuu ka soo noqonayo ee dheer weliba kadal qasiira kuwii gaabnaana waa kulmay filasa iyo sasibu bacdahunna waa inuu barhkood sii kaxaystaa biqurcatin laakiin qorituur buu kuwa kaxaysan hadduu masalan meel ka soo noqonayu gabadhna u baahan yahay waa inuu u qori tuuraata qoriguu soo baxo inu kaxaystaa maxaa yeele rasuulka sala allahu alay slm bukhaari wuxuu wariyey hadduu safar doonayo dumarkiisa ayuu u qori ridi jiray ta qorigeedu usoo baxaa un baanu kaxaysan jiray lakiin bilaayoyna maryunma odhan jirin markaa markaa uu safro ee mid qorituur ku kaxaysan laa yaqdii kuwii hadhay uma qadaynaya muddata safar muddadaa safarkee uu taa watay bacdamaaba ay qorituur ku raacday ayagii u qadayn maayo intii in lagla socon maayo fain wasala almaqsid hadduu laakiin meeshii gaadho meeshii ujeeddadiisu ahayd buu gaadhay wasaara muqiiman meeshii buu iskaga nagaaday dabe toban iyo cishuu iska joogay qadaa muddata aliqaama muddadaa uu meesha iskaga sii nagaaday ila waxaa laysku ogaa un inay sii raacday socodka ee meel inay wada degaan layskuma ogayne wuu qadaynayaa kuwii kale laa muddata rujuuci laakiin soo socodka ayaga waxba u qadayn maayo daan qaban waman tawahhabad u hibaysaa xaqahaa xaqeedii ayay u hibaysay lam yalzam zawja arridaa inuu raalli ku noqdaa waajibku maaha ee fain radiya hadduu raalli ka noqdo wa wahabad limucayanatin mid la caddeeyeyna ay u hibayso baata cindahaa laylatayhima ayada ayuu baryaya labadeedii habeenba waqiila waxa la yuwaalihimaa wuu xidhiirinayaa aw lahunna ayaga ayay u wada hibaysay sawaa wuu simayaa aw lahu isaga ayay u hibaysay falahu taksiis inuu ku gaar yeelo tuu doonuu leeyihi waqiila waxaa liyusawi wuu simaya waxau halkan sheekhu inoo sheegayaa afar dumar uu ahaa ka soo qaad mid ka mid a xaqeedii wahabad xaq ahaa ninkii bay tidhi anigu habeenkaygii yani waan hibeeyey cidday doonta baa u hibaysee lam yalzim iridaa azawja aridaa hortu ninku inuu ka raa inuu qaato uu yidhaahdo sidaasaan kaga raalli noqday habeenkaagii waajib kuma aha maxaa yeele xaqan isaga ayaa kula inuu la baryo iyo istimdaacan iyo kuraaxaysigana iyadu kama ridi karto marka inuu ka ogolaado mooyaane iyadu iskama saari karto fain radiya haddaba hadduu ka raali noqdo u yidhahdo waayi waan aqbalay bal waxaa la eegayaa habeenkeedii inay mid gaara siisay iyo inay dumarkao dhan wasiinay isaga siisay marka wuxuu leeyahay hadday mid gaara tiraa gabadha heblayaanu isku wanaagsanay taasaan habeenkayga u daayey baata cindahaa iyadun buu baryi laylatayhima labadoodii habeenba habeenkii tan waxibayse iyo iyo habeenkeeday gaarka ulahayd waqiila waxaa la yihi waalihimaa labadii habeenba ha isu soo xidhiidhiyo halkii ay kaga jirtay iyaanu ku daynini labadii habeen ha isugu xogsiiyo qowlkaana wuxuu leeyahay maye halkii ay kaga jirtay ayuunbuu tadambara kaga noqonayaa dabeed masalan labaa u dhexeeyeyba dee markuu habeenkeedi marayunba haddana iyadii dib ugu soo noqonaya qiilkuna wuxuu leeyahy maya ha isu soo xidhiidhiyo aw lahunna ama dumarkii oo dhan bay haddaba wada siiso waxay tidhi kulligood baan u wada daayey sawaa waxa waajiba inuu ku simo markaa oo aanu mid gaara isagu ula leexanin aw lahu isaga ula leexato waxay tihi adigaan ku siiye taa doonta ugu dar falahu taksiis wuxuu leeyahay miduu doono inuu ugu daro oo laba ugaga dhigo qiil baa waxaa leeya ma yusawii waa uu simayaayo haddii habeen la siiyey tan waa in cadamun laga soo qaada sidii waxaanay jirino uu dabeedna ku simaa xukmi shiqaaqi bitacadii bayna azawjayni waxaa fasalkan uu kaga hadlayaa sheekhu xukunka khilaafka yani shiqaaqa iyo khilaafka dhex yimaada labada ruux ee bimacnaa ay isku xadgudbaan markaa gabadhana wuu ka yimaadaa shiqaaqaasi isagana wuu ka yimaadaa labadoodabana wuu ka wada yimaadaa oo mararka qaarkood baa khilaafku xaggeeda uu ka yimaadaa marna xaggiisa ayuu ka yimaadaa marna wuu ka wada yimaadaa daharad idaa daharad markay muuqato amaaraatu nushuusiha amar diidadeeda calaamaadkeedii markay muuqdaan wacadahaa ruuxii dumarahaa wuu waanin bilaa hajirin isagoo aan uga haajiraynin oo aan gooshi ka goosanaynin fain taxaqaqa haddii uu haddaba dhaboobo nushuusun amar diidma walam yatakarrar aanu soona noqnoqonin wacada wuu waaninaya wahajara fi lmadjaci meeshii la jiirsanayeyna waa uga haajirayaa walaa yadribu garaacina maayo fil adhari haddaan qabanno qultu waxaan ibnu nawaawi haddaanhay aladharu yadribu waa garaacaya wallahu aclam ee fain takarara haddii uu ka soo noqnoqdo daraba uu garaacayo waxau sheekhu leeyahay haddii ay ruuxii dumar ahaa ka muuqdaan calaamado nushuus nushuusguna waxa weeye waa amar diidada ruuxa dumari ay ninkii amarkiisii iyo taladiisii diiddo calaamaadkaas ayaa muuqday ficil ahaan bay ku muuqdeenoo dee gabadhu intii ay weji furfurnayd ee hadal qabo waayeen ay weji furfurnayd ee ay qof weji wanaagsan ahayd unbay ka jeesasho iyo weji ururin bilowday ama qowl ahaan bay ku muuqatayoo dee markii hore iyadoo iska hadal dabeecsanayd oo qof jilicsan ahayd ayuunbay hadal adag maxaad leedahay iyo iyaad la hadlaysaa unbu hadalkeediiba noqday inkastoo dumarkeenu aysaaba isaga badan yihiin wacadahaa waa waaninaya markaa ruuxa dumar ee calaamadahaasi ay ka muuqdaan ee ama ay kaga muuqdaan ficil ahaan ama ay kaga muuqdaan qowl ahaan wuu waaninayaa ilaahay baa yidhi wallaatii takhaafuuna nusuusahunna faciduuhunna kuwa aa ka baqanaysaan ee bimacnaa ogaateen amardiidooda waaniya baa ilaahay yidhi wuxuu odhanayaa ilaahay ka baqo oo xaq weyn ayaan kugu leeyahay dee dhowr xaqaasoo cuquubo iyo imtixaan inuu kugu dhacana iska ilaali bilaa hajirin isagoo aan welibana kana haajiraynin oon gobashiina ka goosanaynin garaacayninna waxaan uu sheegayaa in amardiidadani nafaqadii ay kulahayd ay ridayso oo qasmi iyo qaybtii ay dumarka kala lalahayd ay meesha ka saarayso leanna waxaa laga yaabaa marka sidaa loo waaniyo inay dee ama cudurdaar gabadhi muujiso ama ay toobad keento welibana waxa uu caddaynayaa dee axaadiida rasuulku sala allahu alay slam uu ku tilmaamay xaqa ay labada ruux isku leeyihiin iyo ruuxa dumar ee amardiidada samaysa banciqaabkeeda rasuulku sal l sl xadiidka saxiixayn idaa baatat ilmar'atu haajiratan firaasha zawjiha lacanat almalaa'ikatu xataa tusbixa ruuxa dumari markay waaberiysata iyadoo ka haajirtay ninkeeda gubashiisii malaa'igta ayaa lacanadaysa intay ka waaberisanayso gabarh kasta ayaa rasuulku inoo dhimatay iyadoo ninkeedu raalli ka yahay jannada ayay gelaysaa haddaba wuxuu sheekhu yihi fa in taxaqaqa nusuusun haddii ay dhabowdo oy xaqiiqowdo nushuusgeedii taa hore calaamadunbaa ka yar muuqday in weji dadab iyo weji cabuus iyo hadal yar qallafsan iyo waxbaa ka muuqday tan amar diidadii ayaa xaqiiqowday walam yatakarrar manay soo noqonin waa markii u horreysay amarkiisa ay diiday wacada waa waaninaya markaa ruuxii dumara weyn weyn waaniyaa wahajara fi lmadjic meeshii ay wada jiibsanayeenna waa inuu ka haajiraa oo aanu la jiibsanin maqsinkii uga tegi maaye haddii ay furash kuwada seexanayeen dee furash gaarunbuu ku seexanayaa oo dhinacii aqligseexo dhinaca kale ayuu ka seexanaya maxaa yeelay kahaajiridda iyo furaashka goosashada ah raad weyn ayay ku leedahay xagga dumarka edbintooda culimada qaarna waxay leeyihin macnaha mucaamaladeeda iyo waxaas ayuu iskaga tegayaa weeyaan ee si kale uga haajiraya ma jirito macnaha xagga madjicana maaljiibsigaana waxaa ka baxsan xaggii hadalka oo iyada inuu hadalkii ka goostaa ma banaana ee waa u la hadlayaa ee waa xagga maaljiibsigaasu weeye walaa yadrib fi ladhar waxaanu leeyahay garaacina maayo xaaladaasoo mar haddii aanay dee soo noqnoqonin oo amar diidadeedani markii ugu horreeye unay tahay waa inaanu wax garaaca u geysanin nawaawi ayaa wuxuu leey ladharu yadribu waa u bannaantay inuu ruuxii dumar ahaa markaa garaaca fa in takarara daraba markaa hadalka nawaawiyun baa soo dhex gelay mooyane walaa yadribu fi ladhari fa in takarara daraba halkaas ayaa wada socotaa qultu adharu yadribu na way ka sii dambaysaa macnaha xaaladdaa ay isku yar khilaafsan yihiin ee uu leeyahay garaaci maayo nawaawina leeyahay waa garaacaya waxa weeye xaaladda ay hal mar uun gabadha amardiidadu uga dhacdo ase aanay ka soo noqnoqonin ayaa qowlkan hore uu leeyahay ma garaacayo waxyeeladii ayaan dee mid in badan dhacday aan ahayn nawaawina uu leeyahay mee wuu iska bannaan yahay macnaha aayadda ayaana martabooyinkaa laga fahmayaayo walaasi takhaafuuna nushuusahunna faaciduuhunna markaasaa waxaa halka u qadareen haddii ay nushuusgii dabeedasi fahjuruuhunna fi lmadaajici haddii markaa ay kusii adkaystaan ka hijirooda wadribuuhunna markaa garaacana garaacaasi haddaba waxay yidhahdeen waa marka uu qofku isleeyahay waxbuu tarayaa haddiise ay qirihiisaba ku jirto uu xaqiiqsan yahay farba hadduu taabsiiyo inay kadinka boobayso dee waxba markaa aylen xal ma ahee waxba ha u dhowaanin markaa garaaca lafdiisu dee waxa weeye garaac aan bararinin dhiigina ka keenin lafna aan waxyeelin weliba wejiga iyo meelaha mahaaligta ah na looga ilaaliyo weeye culimmadu markaa dee waxaa odhan jireen masar la duuduubay iyo cumaamadda iyo waxyaalahaasaa la yar liqsiinaya macnaha dee waxaa markaa ka baxsan geeni hangoolka la qaadanayey ama dee feerka lagala daalayey haddii ay taasi dhacdo oo ruuxii waxyeello u geysto waa magteedii waa laga doonayaa hadduu ama gacan ka jabiyo ama dakara u geysto ama waxyeelo kale u gaarsiiyo marteedii waa laga doonaya waxaana le ayada ayaa loo qaadanaysa marka dee qofkii in la yar xanuunjiyo unbaa la doonayaa aan dhiigna laga keenin lana bararin lafna aan la jebinin waa haddii weliba isagu u arkayo maslaxo iyo dani inay ku jirto oo halkaa ay ka imanayso taasi waxa weeye marka ay xaggiisa xaggeeda ay ka timi amar diidadu falow manacahaa gabadhii hadduu diido xaqan xaq ayuu diiday lagu lahaa ka qasamin iyo wa nafaqatinba weeye habeenjiifkeedii ayuu diiday iyo nafaqadii alzamahu lqaadi qaadiga ayaa wuxuu ku waajibinayaa tawfiyatahu oofintiisa ayuu ku waajibin ee fain asaa haddii uu xume xumaado hadduu xumeeyo khuluqahu dabeecaddiisa u waadaaha uu dhibo bilaa sababin sabab la-aanahaa huwa u diidaya ee fain caada hadduu ku noqdo casarahu wuu ganaaxayaa markaa imaamku qaadigu halkan wuxuu sheekhu inoogu tilmaamayaa marka tacadiga iyo xadgudubku xagga ninka ka yimaado waxa uu leeyahay haddii u diido gabadhi xaqay lahayd oo xadgudubka xaggiisa ka socdo waa maxay dee qasamkii iyo dhowr dumar u wada qabayo habeenkeedii ayuu u diiday oo kuwii kale ayuu iskala joogay nafaqadii iyo biilkii iyo waxsiintii ayuu u diiday alzamahu lqaadi tawfiyatahu marka arrinkii dee qaadiga soo gaadho waa inuu qaadigu ninkii laasimiyaa u yidhahdaa bixi gabadha masaariifteeda waa inuu yidhahdaa habeenkeeda la jiifsoo u tag waa inuu yidhaahdaa haddaba haddii dabeecaddiisii ay xumaato oo dabeecaddiisii uu xumaato oo uu ruuxii dumar ahaa dhibo masalan waa dhibay oo waa garaacaya ama hadal ama af ama adin ayuu ku dhibayaa bilaa sababin wax sababina ma jirto nahaahu waa inuu ka nahiyaa arrintaa lana ganaaxi maayo fain caada haddii uu noqdo haddaba oo intii uu qaadigu ka nahiyey uu yihi jooji akhlaaq xumada iyo dhibitaanka ruuxa dumar adibayso hadduu u noqdana casarahu imaamku waa ganaaxaya wixii u arko ayuu ku ganaaxaya hadduu doono bil xadhiga ayuu u jaraya hadduu doonana jeedalbaa dabada loo qabanayo isagu siduu is yidhaahdo waa ku joogsanayaa uun ayuu ku joojinayaa marka waxaad moodaa maanta oo uu ka maqan yahay dee qaadigii sidaa wuxuu edbin lahaa in dumarka in badan oo ka mida ay ka haysato xagga ragga dhib badana inay ka haysato oo qaadigii ka dhicin lahaana aan maanta lahaynin waxaanad moodaa dhaqanka iyo geedka soomaaliduna waxa uu iskaga dhisan yahay xagga dumarka cadaadintooda iyo in lagu riixan marka waa in dee diinta la dhowraayo meel dhibaato diin ahaan ama dee nolol ahaanba dhibku waa ruuxa dumara waa inaan lagu cadaadina waa in arrinkeeda leega mar haddii aan dee qaadigii iyo maxaakimtii arrinkee xaq u xaqaadi lahayd aanay jirin waa in qaala hadduu yidhaahdo kullun mid waliba wuxuu hi ina saaxiibahu mutacadi saaxiibkiisu waa mid ku xadgudbaya tacarafa alqaadi qaadiga ayaa aqoonsanaya alxaa xaaladda bihiqatin qof lagu kalsoon yahay iyagoo ka aqoonsan oo yakhbiruhumaa u soo ogaada waa manaca dabeedna waa u diidaya addaalima ka daalimka ah ayuu u diidayaa dulmigaa iyo gardarrada uu samaynayo wuxuu sheekhu leeyahay haddii mid waliba u dhinaciisii u cawdo waa marka tacadigii labadoodiiba ka yimi mid waliba wuxuu leeyahay ka kale ay ku xadgudbay ninkii wuxuu leeyahay gabadhay baan isaga taagi lahay gabadhay waa le ninkii baan ka fadhihi lahay labadoodiba waa soo bao iska soo ohiyeeno halkaas ayay yimaadeen tacarafa alqaadi alxaala qaadigu wuxuu ku aqoonsan xaaladda dhexdooda bisiqatin qof lagu kalsoon yahay ayuu diray yakhbiruhumaa u soo ogaada qof iqaahoo lagu kalsoon yahay oo u soo ogaada xaaladooda ayuu xaaladooda ku ogaanaya masalan qof jaara jaarkooda ayaa wuxuu ka eegeegayaa qof lagu kalsoon yahay haddii aan dad hagaagsanba aanay oo meesha arrin lagu aaminaba aanay udhaweynna wuxuu leeya waa inuu markaa jaar uga soo dhigaa qof wanaagsan qofkaas ayaa dabeetana xaaladooda si hoos hoosa ula soconaya warka markaa qofkaasi u keena u yidhahda kaas ayaa daalima buu ku soconayaayo waa manaca daalima markuu xaalkooda u caddaado daalimka ayuu u diidayaa inuu dulmigaa ku noqdo fain ishtadda haddaba hadduu adkaada ashiqaaqu khilaafkii bacatha wuxuu diri qaadigii xakaman mid oo ayuu diri xakamahoo arrinkaas wax ka hagaajiyo min ehlihi ehelkiisa ka aday wa xakaman iyo mid xaakimo min ehlihi ehelkeeda ka ahaaday wahumaa labadooduna wakiilaani laba wakiil bay lahumaa labadooda u yihiin wa fii qowlina muwallayaani laba laga soo magacaabay weye min alxaakimi xaakimka xaggiisa facala alawali qowlka hore haddaan ku soconno yushtaradu waxaa la shardiyaa ridaahumaa labadoodu inay ka raali noqdaan baa la shardiyaa fa yuwakilu wuxuu wakaalan xakamahu isaga kii xakamkiisa ahaa ee uu ku kalsoonay bialaaqin ayuu u wakaalan iyo wa qabuuli ciwadi khulcin khuluca bedelkiisa inuu aqbalo wa tuwakilu xakamaha ayana keeda waxay u wakiilan bibedli ciwadin haddii meesha adduunye laysku furayo in ciwadkaa iyo bedelkaa dhiibo wa qabuuli alaaqin iyo furid inay aqbasho bihi ciwada laysku furo waxau sheekhu leeyahay haddii khilaafkii uu sii adkaado masalan intii uu arrinkaasoo dhan uu ogaaday ee wixii uu ka odhan karayey uu ka yidhi ayaa khilaafkii waa demi waayey waxa uu dirayaa buu leeyay ninka qaadaya xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha laba qof oo mid ehelkeeda iyo mid ehelkiisa ah ayuu odhanayaa arrinkooda soo eega mid waliba intuu kiisa ku gaar noqdo ayay dabeetana isuga imanayaan وإن غبت شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاح يوافق الله بينهما إلهي بقى وحو لي هديا كبقتان بمعنى وقاتان شقاق دحض إنه سيد الرابو إذا لو لحظ أنا وضدك مضحضة يوى أولياء لبدا بوالين واحد درسان من حق هذا كسعودي من حقي سكسعوده حتى إصلاحي وناك دونا إلهي بقى دحض وافجين أيبو marka labada ruux ayaa la dirayaayo labadaas mid waliba uu soo wareysanaya gaar u soo wareysanaya bal ka soo ka ninka ka socda ninku soo wareysan ka gabadha ka socda gabadhu soo wareysanaya dabeedna way isla imanayaan midkoodna midka kale waxba ka qarin maayo wixii markaa ay dan moodaan inay kala kaxeeyaan iyo inay isku hayaan ee arrinkaa markuu mid waliba ka kala soo wareysa ayaana isla imanayaan haddaba labadani maxay yihiin wahumaa wakiilaani ow muwallayaani min alxaakim labadan la dirayaa qowlka adharkee cinda shaaficiya wuxuu leeya waa laba wakiil lahumaa canhumaa xaggooday laba wakiil ka yihiin qowllo wuxuu leeyahay may waa laba xakam oo laba xaakim weeyaanoo muwalayaan min alxaakim xagga xaakimka laga soo magacaabay ayay leeyihiin oo ilaahay baa xakamayn ku magacaabay wakiilkuna dee waa maaduna xakamaha bay yidhahdeen qowlkaa horele waa labada wakiille wuxuu leeyahay xaaladdu dee waxaa dhici karta inay firaaq iyo kala kaxayn ay geyso dee kala kaxaynna waxa xaqu lahaa zawjka maal iyo waxaana maalkana xaqu zawja ayuu ahaa labadii ruuxba waa laba qof oo toosan dee cid markaa lagu soo dul magacaabi maayo buu leeyahay oo laba iyaga ka wakiilan bay noqonayaan laba muwalayaana ma aha haddaba labada qowl bal kale eego marka la yidhaahdo waa laba wakiil waxaa la shardiyaa inay ka raalli noqdaan inay ka raalli noqdaan labadaa la dirayo waana inay yihiin qaar qaangaada oo caqli leh oo islaama oo xoro oo caadilina oo waxaan loo dirayo wax ka garanaya marka wayna raalli ka noqdaan cid lagu qasbayaa ma jirto marka ninku wuxuu u wakaalanayaa xakamkiisa bialaaqin furiin ayuu wakaalano wuxuu odhan haddii ay kuula muuqato furiin fur wa qubuuli ciwadi khulcin haddii masalan gabadhu ay isfuranayso oo ayada markaa ay tidhaahdo adduunyada ah laygu furo khulcu waa isfuridaa ruuxa dumar isfuraysa ciwadkunaa waa waxa ay isku furanayso marka wuxuu odhanayaa haddii meesha adduunye la keeno layidhaha warqadii adduunye nagu nagu siiyana kaana soo aqbal adduunyada ah watawakiilo ayana waxay u wakaalanaysaa xakamkeeda xakamaha bibadli ciwadin war meesha haddaad wax kale ka afgaran weydo waxoogay inaga bixiyo dibadna sidaa inagaga soo farsameen wa qubuuli alaaqin bihi bilciwadi iyo haddii furiin ay keenaan oo yidhahdaan qoladaasi waanu warqadii waa bixinaynaaye laakiin adduunyaha la nala siiyo inuu aqbalo ayay wakaalan waqubuuli alaaqin furiin inuu aqbala iyo wakaalan bihi bilciwadi ciwad la isku furo hadday keenaana yidhahdaan waxa nala siiyo waa inay waa inaad soo aqbashaa waa inay wakiilataa markaa labadii xakam ayaa hadday sawaab u arkaan dee kala kaxaynaya haddii markaa labadoodii ay isqabtaan waanay dhacdaayo dee la kala safdaanu oo inantiinaa gardaran iyo inankiinaa gardaranu ay isla soo taagaan dee laba kale waa la bedelayo laba kale oo labadaa yar dhaama ayuunbaa la bedelaya daba qowlka hore ayuunbuu inoo sheegay qowlka labaad ee le waa muwalayaan min alxaakim waa qaar laga soo magacaabay xagga xaakimka kale wuxuu leeya waxaa la shardiyaa dee inay lab yihiin iyaga waa loo shardiyaa mar haddii xagga xaakimka laga soo magacaabayo inay islaam yihiinna waa shardi inay dee qaangaal caqli yihiinna waa shardi xor inay yihiin iyo cadaalad iyo inay ku hanuunayaan waxaan loo dirayo waa sharood laakiin waxaan la shardiyin inay ka raali noqdaan mar hadduu xaakimku dirayo isagu u saarayo oo ay xagga xaakimka ka socdaan wax raalli ahaansha ah looga dooni maayo wixii ay u arkaan maslaxad ee isugeyn ama kala kaxaynana waa ay samaynayaan
baablkhulci waxaa khulca la yidhaha ayuu kitaab yahay marka khulc muqaahan waxaa la yidhaha nasci waa siibid iyo saarid waxa markaa siibiddaa loogu magacaabayaa kitaabkan aynu marayno mid kasta oo labada isqabii dee ka kale hu ayuu u yahay ilaahay baa yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna hu ayaa idinku u tihiin ayaguna hubay idin yihiin waxay ka dhigan tahay marka midkood dee u midkii kale ka tago inuu hugii iska saaray uu siibay oo kale markaa khuluc waxaa la yidhaahdaa waa kala tag ay labadii ruuxee isqabay kala tagaan kuna kala tagaan ciwad iyo wax bedelahoy kala qaadanayaan oo xagga ninka u noqonaya waxaasoo weliba maqsuuda iyadoo uu ku dhacayo lafdi furiin ama khuluc ka waxa u asalaa aayaadka qur'aaniya way ka mid tahay aayadda alla leeyahay fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuh haddii ay idinka raali noqdaan meherkii aad siiseen wax ka mid a hadday naf ahaan idinka raali noqdaan cuna baa ilaahay yidhi haweenay uu qabay haabit ibnu qays ninkii la odhan jiray oo iyadu ninkii ka soo ashtakootay oo iska soo taagtoo diiday wuxuu hi naabeertii uu meherka kuu siiyey ma siinaysaa oo ma u celinaysaa haa ayay tidhi wuxuu isagii ku yihi aqbil ilxadiiqa wa talliqaa tatliiqa waara beertaadaana iska qaado ruuxan dumara wada noolaan kari maysaana iskala sii daa waxaa la yidhaha waa khulucii ugu horreeyey ee islaamka dhexdiisa dhacay waana ruuxii dumar ahaayo markay ninkii la dhaqmi kari weydo ama iyadu ay iska soo taagto waxaa loo banneeyey inay ayadii isfurato oo ay wax bixiso arkaan ayuu leeyahay kitaabkani arkaantaasina waa shan multasimu alciwad waxaan la kala qaadanaya xagga ninka u noqonaya cid islaaziminaysa o isa saaraysaa ama ajnebi ha ahaado ama zawjadaba ahaade multasimu alciwad budci ayaa iyana la shardiyaa oo bimacnaa walow ruuxa dumari dee cidatu rajciyaba ha ku jirtee waa in budcina meesha jiraa ciwad baa la shardiyaa wax la kala qaadanayo oo loo celinayo ninka waxbedelo la siinaya waa inu jiraa siiqa oo siiqada khuluca iyo zawj oo aan ninkii markaa zawjka ayuu inooga bilaabay sheekhu sharduhu shardigiisu zawjun weeye yasixu ansaxayo talaaquhu furiinkiisu falow khalaca cabdun hadduu addoonu khuluc sameeyo ow maxjuurun calayhi ama mid la sharay bisafahin safiihnimo loo sharay ayaa sameeyey khulucii saxa wuu ansaxaya wawajaba waxaana waajibay dafculciwaadi bedelka in loo dhiibo ilaa mawlaahu mawlihiisii iyo weliyihii in loo dhiibo waxau sheekhu leeyahay khuluca shardigiisu shardigan hadda rugni baa looga jeedaa oo mararka qaarkooda ayaa shardigan waxaa laga cabiraa macnaha shardiga iyo rugnigu labaduba maalaabud bay soo wada galeen waa waxaan laga maarmaynin markaa mararka qaarkood baa shardi rugnigii shardi laga cabiraa marka wuxuu leeyahay rugnigiisu waxa weeye waa zawj waa inuu meesha jiraa nin oo ansaxayuu fulayo furinkiisu macnaha ninkan wax qulcaya waa inuu yahay miduu dalaaqiisu ansaxayo oo ka dalaaqiisu ansaxaya seebuha waa inuu qaangaad yahay caqlile oo doortay maxaa yeele qulcan dee waa nooc dalaaqa markaa sabigii iyo kii waalaa iyo kii la qasba iyo qulc ka dhici maayo si aan furiinkuba uga dhacaynin haddaynu saan idhi hadda wuxu uhi falow khaalaca cabdun addoon ayaa aweenadiisii qulcay ow maxjuuru calayhim bisafayn ama kii safiihnimo loo sharay wixiisiiba tasarufkiisii laga xidhay ayaa islaantiisii qulcayoo yidhi haddaad intaa isiisa waad iga furanta ama iyadii baa tidhi war waxooga iga qaado i fur dee waan ku furay buu yidhi waa ansaxayaa meermasaal ayaanu ku ansaxayaa ama inka yar waxaana waajibaya dafcu lciwadi in ciwadka loo dhiibo shaygan bedelkan qulucu ku dhacayo waxa waaji ama caynaada ama daynaada ilaa mawlaahu addoonka sayidkiisii in loo dhiibo wa weliyihi maxjuur calayhiga weligiisii in loo dhiibo sidii maalkiisao kale in maxjuur calayhi maalkiisa weligiisaa gacanta ku haynaye wa shardu qaabilihi ka aqbalaya shardigiisu waxa weye idlaaqu tasarufihi takrifalkiisu waa inuu sii daysayay filmaali ku tasarufo fa in ikhtalacad amatun addooni hadday isquluxdo bilaa idni sayidin bidayni bay isku quluxday aw cayna cayni maalihi bay isku quluxday baanad way baainaysaa walizawji ninkana waxa u sugnaaday fii dimmatiha mahru milin walizawji fii dimmatiha mahru milin baa u sugnaaday fii suurati alcayn wa fii qowlina qiimatuhaa وفي سورة ديننا المسمى بوصنا هذا وفي قولنا مهر مثل وإن أذن هدو إذنه أو عين وعدي عينا له عين سناتي أو قدر دينا وقدره فامتثلت أي سيدي كدرنته تعلق بالعين بكو تعلق وبكسبها أيكو تعلق في الدين وإن أطلق الإذن هدو إذن تضاوع كيريا مهر المثل ومن كسبها هذه ruknigii labaad ayuu halka inooga galay oo ah multasimulciwadkii ah ciwadka ciddii islaasiminaysay wuxuu sheekhu yihi wa shardu qaabilihi ka aqbalaya khuluca ama multamisuhu ka doonaya shardigiisu ama waa qaabil ama waa multamis masalan gabadhaa codsan karta oo odhan karta war intaas ayaan ku siinayaaye ifur markaasuu isagu odhanayaa waan ku furay waxaan leeyahay masalan ka aqbalayaa waa haweenaydii oo wuxuu odhanayaa intaasaan kugu furay se iyana aqbalaysaa ama waa ka codsanayo oo ama haweenaydi ama ajnebi ah ama ama haweenaydaso intaa igu fur ama ajnabi baa odhanaya ruuxaaga dumara waa iska lulatanuna anaa intaa ku siinaya fur marka waa shardu qaabilihi aw multamisihi waa ka aqbalaya ama ka dalbaya shardigiisu waxa weeye idlaaqu tasarufihi fi lmaal waa inuu yahay qof takrifalkiisu sii daysan yahay xagga maalka oo mukallaf ah baaliq caaqiloon maxjuur calayhi ahayn haddaba asbaabta xajrigu waa shan saddex ayuunbuu sheekhu halkan imika inoogu soo qaadanayaa waxa weeye addoonnimada iyo safiihnimada iyo xanuunka intaaba waa la isku sharayo waynu soo marnay waxaa kaloo la isku sharayey sabiinnimada iyo junuunka waa la isku sharaya iyana markaa labadaa sheekhu inoo soo qaadimayey sabiga iyo majnuunka oo dee khuluca lala sameeya way iska laqwi haddaba bal tii addoonnimada ayuu inoo galayoo xajrigii addoonnimada ayuu ogolay wuxu uhi fain ikhtalacat amatun addoon bay isqulucday bilaa idni sayidin iyadoon sayidkeeda u idnin ayay isqulucday maxay isku qulucday bidaynin waxay tidhi boqol kunood aniga iga sugtoo dumadaydaa aw cayna maalihi ama sayidka maalkiisa cayntiisa isku qulucda waxay tidhi shayganaan ayaan ayaan isku qulucaye shaygan qaadoo ay fur baanad hortu gabadhaasi way baahinay way furmaysaa oo way kala dhaqaaqayaan maxaa ciwad faasida ayuu ku dhacay ciwadka haddaba wuu fasahaado ila waxaan iyadu may lahayne muxuu ninka yeelaya weli zawji fii dimmatiha zawjkii wuxuu yeelanayaa dumadeeda ku yeelanayaa oo markay xorowduhu ka doonayaan mehru mithlin mehru mithlin mehru masaal buu yeelay fii suurati alcayn markay cayn isku khulucday tiri shaygaasaan isku khulcay mehru masaal ayuu dimadeeda ku yeelan wa fii qowlina qiimatahaa cayntaas ayuunbaa la qiimayn buu leeyahay qowlkuyo qiimaheeda ayuu ku yeelanayaa waa markay mutaqabibat haddii kale masalkeedu wa fii suurati daynina aw musamaa markay dayn isku qulucdayna waxaa dayntee ay magacowday ayaa dumadeeda lagu yeelanaya wa fii qowlin mahru mislin qowlna wuxuu le maya mahru mahaal ayuunbaa lagu yeelan wa in adina sayidkaa haddaba u idnay ilaa bilaa idni sayidin baynuna sayidka ayaa u idnay wacayana caynan lahu waxaanu u cayimo maalkiisa uu uga caddeeyuu ihi shaygaa isku khulc caynan lahu ayuu u cayimuu ihi shaygaa isku khulc aw qadara lahaa daynan ama dayn buu qadaro wuxuu yidhi naa boqol kun isku khulc famtahalad markaasay ku dirantay sidii oo cayntiiba isku khulucday ama dayntii tacallaqa zawjku wuxuu ku xidhmay bilcayni caynta ayuu caqiisa ku xidhmaya markay caynta ahayd wa bikasbihaa kasabkeeda ayuu ku xidhmi fii suurati dayn marka uu dayn u qadarayna kasabkeeda ayuunbaa la raacay iyo waxa gacanteeda ku jira hadday tijaaro iyo wax utuudo wa in adlaqa haddaba sayidku hadduu iska sii daayo alidna addoontii cayna uma qaban daynna uma qaban isqulcun buu yidhi iqtadaa wuxuu keenayaa kaasi mahra mitlin oo min kasbiha mehermasaal muu khulucaasi ku dhacayaayo waxaana laga kasabkeeda iyo waxay gacanta ku hayso ayuunbuu noqonayaa wa in khaalaca hadduu khulco safiihatan aw ama qaala wuxu uhi طallaqtuki calaa alfin baan kugu furay faqabilad markaasay aqbashay ulliqat way furmi oo bimacnaa waa lagu furin xukmin rajciyan furiin oo rajci ah fain lam taqbal haddaanay aqbalin lam tuطallaq la furi maayo waxau sheekhu leeyahay sababtii labaadee xajrigu inoo galayoo safiihnimadii ah wuxuu ihi haddii uu khulco mid safiiho ah oo markeed horeba aan dadkan tasarufkeeda iyo xoolaheeda hagaajinaysa aan ahayn ayuu khulco wuxuu yihi kun baan kuga khulcay ama wuxuu ihi kun baan kugu furay haddaad kun isiiso waan ku furay faqabilat way aqbasho waxay ti waan aqbalay ulliqat rajciyan ulliqat way furmi macnaha waa majhuulo waxaay ka dhigantahay ulliqad wayna ugu fara badan doontaaye furiinkeeda ayaa la xukmin furiinkeeda ayaa la xukmin macnaha waxay furmaysaa rajciyan dalaaq rajci ah oo maalkiina meesha wuu ka baxayaa oo laqwi ayuu noqonaya ilain cid maaha mid islaasimin karta maaleh waa safiihadbe markaa way furmaysaa furiinkeedaasina mid rajciyuu noqon oo dalqadiiyo wax inkaasun baa laga soo qaadaya maalna ma jiro hadduu doonno wuu soo ceshan karaya fain lam taqbal haddaba haddaanay aqbalin lam tudallaq la furi maayo oo furniinkeedaa lama xukminayo maxaa yeelay sifadana dee waxay keenaysaa aqbalid dalaaq lagu xidhay sifo oo kale ayuun bay ka dhigantay wayasixu waxaa saxaya ikhtilaacu lmariidati tii xanuunsanaysay inay iskhulucdaa waa bannaan yahay marad almowti maradkii dhimashada tii xanuunsanaysay walaa yuxsabu min athulusi in laga xisaabin maayo ilaa zaa'idu min ka dheeraada mooyaane calaa mahri misli warajciyatina ayana waa banaantay khuluceedu filadhar eedaan qaban laa baa-inin maya waxaa halkana sheeku noo galay sababtii saddexaad oo xajri o xanuunkii ah ilaa qofka xanuunsaday maladulmowd xanuunsadaa saddex meeloodoo meel wax ka badan meelkiisa waa laga xajrinaya wuxuuhi waxaa ansaxayaa ikhtilaacu lmariida tii xanuunsanaysay marad almowd maradkii geerida tii xanuunsanaysay inay iskhulucdaa waa bannaan tahay maxaa yeele iyadu dee waxay ahayd inay maalkeeda danaheeda ay ku bixiso ayay ahayd walaa yuxsab min aulus xagga uluskana laga xisaabin maayo ilaa zaydan calaa mahri lmisl wixii ka dheeraad ah mehermasaalka ayuunbaa laga xisaabinayaa mehermasaalka wixii ka dheeraad ah ayuunbaa laga xisaabinayaa uluska wixii laakiin mehermasaal ka yar waa ra'sumaal baa laga xisaabinayaa mehermisil ka yar mehermisil ama wixii ka yar ra'sumaal baa laga xisaabinaya laakiin mehermasaal wixii ka badan ay isku qulcday tira ninka waa ku siinaya waxaa laga eegaya un inuu suluskii yahay iyo inuu ka badan yahay hadduu suluskii yahay waa soconaya haddii kalena intay suluska noqoto unbaa ka soconaysa hadee tabarucu de inta dheeraadka unbay noqoto marka wasiyo ajnabi oo kale ayuunbay noqonaysaa halkan waxaa kaluu sheekhu inooga gelayaa ruknigii saddexaad oo budciga ah budcigan waxaa shardiga un dee ninku inuu milkisay iyuu ku intifaaci karayo markaa gabarh rajiciye ah ayada khuluceedu u ansaxayo filad hale haddaan qabanno maxaa yeelay saynu dee horaba usoo tilmaanay xukmu zawje ayay axkaam fara badan ka leedahay gabadha cidatu rajciyada ku jirtaa ee hal dalqa la furay ama laba dalqa la furay si ay ku caddo tirsanaysaa xukmu zawje ay arrimo badan ka qabtaa oo masaladan aan joogno dee xagga xukmu zawjay ka qabtaa xagga furiinka xagga dihaarka xagga nicaanka iyo masala xagga dhaxalka haddii masele afar dumara uu leeyahay oo mid ka mida uu hal dalqa furo inta aanay cadad bixin mid shanaad ma guursan karo waayo dee tii horaa xugmu zawjo qabta laa baa-inan iyadu gabadhaa baa-intay ayada rajciye male khuluc baan leeyahay khuluc male ee masala khuluc horay ku baa-intayba ama dee dalaqaadkeedii baa dalqadaheedii baa dhammaaday saasay ku baa-intay ku socoto khuluc markaa iyada ma ansaxayo xayla budcigeedaba dee ma milkisana sheekha maawardi la yidhahdana wuxuu soo naqliyey inay sidaa ku ijmaacsan yihiin saxaabadu inay saa ku ijmaaceen waayo sixu waxa ansaxaya ciwaduhu khuluca ciwadkiisu waa ansaxayaa qaliilan xaala kowniya qaliilan iyo mid yar wakaiiran iyo mid fara badan daynan iyo wacaynan iyo manfacatanba intaabuu ku ansaxaa walow khaalaca bimajhuulin hadduu ku khulco wax laga jaahil yahay aw khamrin ama khamri ayuu ku khulcay baanad bimehri misli meher masaal ayay ku baa-ina wa fii qowlina bibedeliilkhamri khamrada bedelkeeda ayay ku baa-ina waxau leeyahay sheekhu waxaa ansaxaya halkana ruknigii afraad oo ciwadkii ah ba wixii la kala qaadanayey ee furiinkani khuluc ku noqonayey ayuu halkan ogaandaya wuxuu leeyahay waxa ansaxaya ciwaduhu khuluca ciwadkiisii oo ansaxay bedelkiisii wuxuu ku ansaxayaa mid yar mid fara badan mid dayna cayn iyo manfaco intaba uu ku ansaxayaa falaa junaaha calayhimaa fiima iftadat bihi wax dembi kama hayso waxay isku furatay baa layidhi markaa sidii sadaaqii oo kale ayuun buu la mid yahay waa inuu wax mutamawalahun yahay la maalaysanayoo la og yahay oo la dhiibi karayo inuu yahay unbaa shardiga culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen maye wuxuu meher u siiyey wax ka badan waa inaanu ka qaadanin meherkeedii meherkuu siiyey uun ama wax ka yar ama meherkii waanu ka qaatan culimada qaarkeed le mid yar iyo mid badan iyo mid ka badan iyo mid ka yar buu ka qaadan karaa bay yidhahdeen markaa daynna waa isu qulci kartaa waxay yidhahdeen waxa la mida oo mubaara'a ay yidhaahdaan ay ku magacaabeen fuqahadu masalan dayn ay ku lahayd oo kale ama meherkii dayn ku lahayd ama xuquuq kale ay ku lahayd saanaxaadiisana ayana ciwadku u noqon karaayo way ku khulctami kartaa marka wuxuu sheekhu yidhi ciwadka khuluc uu ku ansaxaa mid yar iyo mid fara badan iyo mid dayna iyo mid cayna iyo mid manfaca haddaba wuxuu yidhi haddii uu ku khuluco bimajhuulin wax laga jaahiliyaa ayuu ku khulucay wuxuu yihi labadayda neef ka mida xoolahayga ayaan kuu khulucay neef yacni xoola ah oo aan la cayimin ayuu isay ku khulcay ama ayadiiba ay ku khulcay aw khamrin ama khamro baanat bimehri lmisli gabadhaasi horta waa baayinaysaa waa furmaysaa mehrumahaal ayaanay ku baayinaysaa oo markay ciwadku fasaadee mehrumasaalun baa loo guuraa qowl baa wuxuu leeyahay mee bibedeli lkhamri khamriga bedelkiisa oo khamriga bedelkiisu muxuu noqon de ha la yidhahdo intaasoo casiirahoo isagoo casiir markaa laga dhigay uun qiimihiisa hala bixiyo walahumaa waxaa u sugnaaday atawkiilu wakaalasho ayaa u sugnaaday falow qaala hadduu yidhaha liwakiilihi khaalichaa bimi'atin war niyo boqol ku khuluc buu ihi lam yanqus minhaa ka nusqaamin maayo ee wain aطlaqa hadduu idlaaqana lam yanqus can mahri mislin ka nusqaamin maayo fain naqasa fiihima hadduu ka nusqiyo nusqaamiyo lam tuطalaq la furi maayo gabadhi oo furiinkeedii la xukmin maayo wa fii qowna yaqacu bimehri mislin ayuu ku dhacaya au leeyahay sheekh waxa u bannaan labadii ruux ee isqabay tawkiil khulucii inay cid wakaashaan oo ninkii inuu cid wakaasha ule gabadhiina cid wakaalataa bay leedahay hayri waa caqdi wax la kala bedemayo waa sidii iibkoo kale haddaba wuxuu halkan u gobaldhiganayaa uu kaga hadlayaa sheekhu bal iyadoo wakiilku wixii loo wakiishay uu khilaafo de wuxuu hi haddii uu yidhaahdo zawjgiibaa wakiilkiisii wuxuu ku yidhi khaalixhaa bimaati wariyo boqol kusoo khuluc buu ihi gabadho waxaa tidhaa boqol haddaad keento waan ku furay lam yanqus wakiilku kama nusqaaminayo boqolkaa maxaa yeelay isaga dayntaasumaa loo idnay wain adlaqa haddii u iska idlaaquu yidhaahdo ordoo khuluc gabadha soo khulucun hadduu yidhahdo lam yanqus can mahri muslim mehermasaal ka nusqamin maayo maxaa yeele isagaa dee kii loo noqonayo ahaa waa inuu mehermasaalkeeda weydiiya fain naqasa fiihimaa haddaba labadiiba uu ka nusqaamiyey markii la yidhi boqol ku khuluc siddeetan iyo waxbuu ku khuluco wuxuhi intaanaa ka daayey markii aan waxba loo qabaninna mehermasaalkii ayuu ka yeray lam tudallaq gabadhii lama furayo dee mukhaalafa ayaa meeshii timi wa fii qowlin yaqacu talaaqi waa dhacayaa bimehri mili meher masaal ayuu ku dhacaya xale musamihii ayaa dee fasahaaday mar hadduu fasahaaday dee meher masaal ha loo leexdo buu leeyahy walow qaalad hadday liwakiilihaa tira ikhtale waxaad igu soo khulucdaa bialfin kusoo khulucta may tidhi kun fantasala waa ku dirmay nafada waa fulayaa wain zaada hadduu kordhiyo oo faqaal iqtaractuha waxaan ku khulcay bialfayni laba kunoo min maaliha kaadi biwakaalatiha baana ku khulcay baanad way baayinaysaa wayalzamuhaana mahru muslim baa ku laazimaya wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay alaktaru maya ka badan minhu meerumahaaliyo mimaa samad waxay magacowday wain adaafa alwakiilu hadduu wakiilku u tiiriyo alkhulca ilaa nafsihi buu u tiiriyey fakhulcu ajnabiyin wey walmaaluna calayhi ee wain alaqa hadduu ilaaqana faladharu ana calayha waxaa guudkeeda ahday maa samad waxay magacowdo wa calayhi guudkiisana waxay aziyaada dheeraad waxau leeyahay sheekhu haweenaydii baa kay soo wakiilatay waxay ku tidhi warniyo waxaad ku qulucsantaa kun sidii buu yeelayoo dee wuxuu yidhi heblaayo on markaa wakiilaha ka ahay waxaad ku qulucdaa kun buu yidhi sidii buu ku dirmay nafada waa fulayaayo dee wuxuu ninkii la yimi oo arrinka ku dhacay wixii ay amartay wain zaada hadduu ka kordhiyo wakiilkii ayaa waxay u magacowday buu ka kordhiyey waxaanu yidhi ikhtalactuhaa bialfayni waxaan ku khulcay laba kun oo min maaliha ka ahaaday waxaan ugu khulcayna waa biwakaalatiha ayadaa iisoo wakaalatay laba kun inaan ku khulco baanat orda gabadhaasi way baayinaysaa way furmaysaayo way baa'inaysaa macnaheeduna waxa weeye rajci male ila marna wuxuu noo doonaa rajciyay u dhacaysaa way baa'intay macnaheedu waxa way socoto rajci maha dalaaqeed wayalzamuhaa mahrulmisli ruuxid malaa mahrulmasaalun baa lagu yeelanaya oo maxaa yeelay dee musamihii ayaa fasahaaday oo intii loo idmay ayuu ka kordhiyey wa fii qowlina wuxuu leeyahay alakharu ka badan ayaa laazimayay yalzamaha waxaa laazimay alakharu ka badan minhu mehrmasaaliya wa mimaa samatu waxay magacowday wuxuu leeyahay qowlkani bal hala eega uun mehermasaalka iyo waxay magacowday ka badan waxay wakiilka u magacowday iyo mehermasaalku intuu yahay un hala eego haddii uu mehermasaalku bato dee kan loo noqonayo weye markuu musamuhu fasahaado haddii uu waxay magacowday farabatada ayadaa ka raali noqotay markaa isagu wuxuu leeyahay waxay mar hadduu ninkii sidaa sameeyey mehermasaal iyo waxay magacowdeen ka badan un baa waajibaya hadda wuxu uhi wain adaafa alwakiilu alkhulca ilaa nafsihi wakiilkii ayaa wuxuu u tiiriyey khulucii ilaa nafsihi naftiisa ayuu u tiiriyey oo masalan halka hore maxaa yidhi ikhtalactuhaa ikhtalactuhaa bialfayni min maliha biwakaalatihaa bimacnaa ayadaa labada kun isoo wakaalati weeye iminka nafdiisa ayuu tidhi waxaan ku qulcay buu yidhi laba kun oo dushayda fakhulcu ajnabiyin waa khulc ajnabi waana saxiix walmaalu calayhi maalkana isaga ayaa lagu leeyay ayadii waxba laguma laha maxaa yeelay idaafadan uu isu tiiriyuhi aniga dushayda ama maalkayga ka ahaadaydan uu yidhi wakaalashadii buu ka jeestay khulcii isaga ayaana zawjka la galay wain adlaqa hadduu wakiilku haddaba khuluca idlaaqo meeshii waxay magacowday uu ka korriyay ayadu kun bay tidhi isagiina muxuu ihi laba kun ayadiina uma tirin isaguna isuma tiirinin iyadoo kun la yidhi ayuu wuxuu ku khulucsamay laba kun seebaa la kalona fal adharu ana calayha maa sama ayada horta kunkii ay magacowday baa lagu leeyay maxaa yeele dee kaasay islaasimta iyadu wacalayhi sa waxaa guudkiisa aaday aziyaadatu dheeraadka kunkaa dheeraadkan isagaa laga doonaya xaylayadu dheeraadkan dee kumay raali noqon wayajuusu waxa bannaan tawkiiluhu zawjkii inuu wakaasho dimiyan dim waa cabdan iyo waa maxajuura calayhi bisafayn walaa yajuusu mase bannaana tawkiilu maxjuuru calayhi in loo wakaashaa fii qabdi alciwadi fii qabdi alciwadi ciwadka gacan ku dhigidiisa in loo wakaashaa ma bannaano waxau leeyahay sheekhu waxa bannaan in uu zawjkii wakaasho dhimi mid gaaladaa inu cashuurta ka qaadinaysa kan dhex jooga inuu idhaahdo hadda islaantii baanu isku yar kacanay o inaan madaxaba ku dhuftaan ka yaabiye balo aduu soo khulucinu ila waan ku wakiishee way iska bannaanta waxa kalo bannaan addoon inuu inuu isna wakaasho way iska bannaanta wa maxjuur calayhim bisafa mid safiihnimo loo sharay u wakaalan karaa maxaa yeelay wax ku tacalluqayo caynkaasa ama ka soo raacayo arrina ayaan jirin wax hadalkaa yar qofka odhanayo une dabeedna uu kala dhaqaaqayo mase banaana buu ihi in loo wakaasho mid maxjuur calayhi oo safiihnimo loo sharo xoolihiisiiba laga xidhay in la ydhaha fii qabdi alciwaq war gabadhaasaanu khulacaye orba waxoogayga ay iska bixinayso iiga soo qaad maxaa yidhi ehel uma aha wal asaxna waxa weeye tawkiiluhu sixatu tawkiilihi ansixitaankiisu inay ansaxayso imraatu haweenay u wakaashaa biqulci zawjatihi haweenaydiisa khulceeda aw dalaaqiha ama furideeda ee walow wakalaa rajulan hadday wakaashaan tawallaa tarafan iyuu tawaliyaya waqiila waxaa la adrafayn labada dhinacba waa tawalin karaa waxau leeyahay sheekhu asaxa waxa weeye la caddeeyey inay ansaxayso inuu wakiisho zawjku haweene muxuu u wakiilanayaa bikhulci zawjati haweenaydiisa inay khulucdo heblaye inaad islaamteedii soo khulucdaan ku wakiisho way iska bannaanta aw alaaqi ama furiinkeeda inuu yahay bal hadda gabadhii soo fur waan ku wakiishaye way iska bannaan tahay maxaa yeelay nafteedaba dee gabadha hadii loo bandhigo la yidhaha isfur adigaan ku wakaashee oo tidhaahdo waan fulay nafdaydii dee waa ansaxaya waa inoo iman doontaa kaalkana way iska bannaan tahay bay yidhaheen haddaba labadii zawj ayaa waxay wakaasheen rajulan xaggii khuluca adaan ku wakiishay gabadha khuluc buu yidhi hebelow ayadina waxay tidhi adiga lafdaadan ana ku wakiishee lawad bay tidhi labadoodiiba mid bay wada wakaasheen tawallaa darafan dee daraf qurun buu tawallin kuu doono ama ninkuu ka aqbalay ama gabadh o odhan anugu xaggaas aan wakiil ka ahaye dee ka kalow ama wakiil soo samayso ama adiguba dee tawalli dhinacaayo tawalla darafan kan wuxuu leeyahay maya labada darafba wuu tawalinayaa labada darafa isagu ha tawaliyo waan kuhocay iyo waanu aqbalay iyo labadaba isagu ha yidhaahdo wixiina ha u kala qaado ayuu leeyahay wallahu aclam